You're listening to Jazz from the Heart of America.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo axad ah bisha juun waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti noogu yahay abwaan cabdirasaaq ibraahim xuseen kabaxaay oo ka mid ah abwaanada waqooyi bari kenya marka markay baluyadii iyo ay noocii barkay doonaan ka degayaan annaga boobiya abley iyo baaruud qarxaysaa duur la isku baacshaa markaad baarto arrinkaa nina baahi awgeed birta uma afaysto dhul ballaarsa mooye badar raadin maaye hadba beesha uu yahay ayuu buun u yeershaa ciyaarihii iyo heesihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka dagaalamayaasha kooxda wagner ayaa hadda maanta ah ka baxayay gobolka foroni ee koonfurta ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi kadib markii kooxdu ay hakisay kacdoonkii lama filaanka ahaa ee ay ku doonayeen inay ku xididisiibaan hogaanka sare ee militariga ruushka ayna dib ugu laabteen ama uga laabteen socodkii ay ugu jireen inay ku gaaraan caasimadda moscow kremlinka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in gaduudkii kooxda wagner uu dhammaaday kadib markii madaxa kooxdaasi yevgeni bereshgozhin uu ogolaaday inuu ka tago ruushka uuna dibadjoog ahaan ugu noolaado dalka belaruus oo ay xulafo yihiin moscow waxaa yar in wax laga ogaado waxaa sabtidii ka dhacay gobolka foroni ee dalkaasi halkaasi uu ruushku sheegay inuu u daadgureeyey ciidankiisa si u gutaan howlgallo dagaal dab xoogan oo aan la ogeyn sababta kicisay ayaa ka kacay goob shidaalka lagu kaydiyo oo ku taalla magaalada intii uu socday gadoodka hogaamiyaha ugu sarreeya afghanistan ayaa hadda maanta ah sheegay in haweenka waddankaasi ay ka badbaadiyeen waxa uu ugu yeeray cadaadis dhaqameed kadib markii kooxdu ay qaadatay maamul islaami ah ayna soo celisay maqaamkii haweenku oo ahaa inay noqdaan dad xor ah oo sharaf leh sida uu hadalka u dhigay bayaan loogu talagalay munaasabadda ciidul adxa ee toddobaadkan ayuu xabiitullah gundaza oo dhif iyo naadir ay tahay inuu fagaarayaasha ka soo muuqdo dalkana gacan adag ku maamula isagoo ku sugan magaalada kandahaar ay taalibaan ku aasaasantay ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin haweenka lagu siinayo sida uu yidhi nolol raaxa leh oo barwaaqo ah sida ku cad shareecada islaamka qaramada midoobey ayaa toddobaadkii hore muujisay walaac xoogan oo ku saabsan in haweenka la duudsiiyo lagana duudsiiyo xuquuqda ay ku leeyihiin xukuumadda taalibaan ee afghanistan waxayna ka digtay inay kala sooc habaysan ee jinsiga ah ay la kulmaan tan iyo bishii agosto ee labadi kun iyo koob iyo labaatankii oo ay taalibaan talada afghanistan dib ula wareegtay xukuumadda taalibaan ayaa gabdhaha ka joojisay inay aadaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyadoo mamnuucday kana mamnuucday inay tagaan goobaha jirduunooyinka iyo jimicsiga laguna amray in ay xijaabka xirtaan marka ay guryahooda ka baxayaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed faarax shire
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo si toos idinkaga imaanaya magaalada gaarisa barnaamijka waxaa idiin daadihin doona idinlana socodsiin doona anigoo ah maxamed faarax shire barnaamijka waxaa inoogu marti ah abwaan cabdirasaaq ibraahim xuseen oo loo garan og yahay abwaan ka baxay oo ka mid ah abwaanada dhalinyarta ah ee inta badan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ka soo baxay ahna hal abuurkiisa mid inta badan nabadda iyo weliba isdhexgalka bulshada ka sheekeeya abwaane kusoo dhawo marka koowaad laanta afka soomaaliga v o eda
aad baad u mahadsan tahay shire waan waan dhowahay waa tahay abwaane waxaad ka mid tahay dhalinyarada da'da yar ee gobolkani waqooyiga beri ka soo jeeda hal abuuradooda fara badan inta badan baraha bulshada iyo weliba goobaha kala duwan kusoo bandhigayay marka hiddaha iyo hal abuurka bal inoo kala qaad aragti ahaantaada
shira aad baad u mahadsan tahay haddee nin walbo miisaankiisa iyo wixii markaa garaadkiisa ama cabiraadiisa bulshada uu ku nool yahay kaga aadan unba wax ka tiriyaa marka aniga waxaan leeyahay aniguunba iska waramaaye ninba meesha uu wax ka arko unba wax ka tiriyaa
waa tahay marka ilaa haatani waxaa jiray gabayo fara badan iyo weliba gubaabo iyo bandhigyo fara badan ood ka qayb qaadatay oo aad tusaalooyin mahmahyo iyo xigmado fara badan aad ka soo jeedin jirtay marka bal waxa inoo soo qaadaa mid ka mid ah kuwayaalaha aad isleedahay bulshadu saameyn bay ku yeesheen oo noloshoodu inta badan waxbay ka bedelaysa aniga hadda hal abuuradeyda inta badan waxay dadka aad oga barteen inaan dhanka dhaqanka aan u janjeero balse mararka qaar waxaa jiraan maansooyin dhanka aan ka tiriyey nabadda iyo heeso iyo maansooyin dhanka dhaqanka haddii kuwa waaba lagu aqaanay iyo kuwa dhanka siyaasadda ahna waayihii dambe waan yar galgalay
waa tahay haddii aan soo qaadano abwaane maasadan basambaas oo kale aan soo qaadano waa inta badan dadka gobolka iyo weliba soomaali fara badan maasooyinka ay soo qaadaan weeye haddii aad balqac nooga siiso
shira aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa kisto inaan sharaxaad ka bixiyo maansada inta aanan ku maqashiin sidaan ognahay aniga hadda waxaan ku noolahay gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan magaalada garis magaalada garis waxaa mar walba soo noqnoqdaa arrimo dhulka iyo waxyaabo u yara dhexeeyaan xurguf yar oo beelaha walaalaha isla degan yaro dhex marmaray aniga oo cabirahayo dhibaatooyinka ayaga ah ayaa maansada basambaas ayay igu dhalatay habeen maansadaas ereydeeda waxaa ka mid ah marka hore waxaan eedda saarayaa dadka isla degan bilaahaan ku dhaartee beel uma hadlaaye basambaas yimaadiya bariti iyo colaadiya balaayaan ka digayaa ha yeeshee ba'leyd iyo beedkeeda maansada aan kuu bayaanshe baledkan ku noolnahay inagoo hal beela dhowr buulo kala degay sidaad ogtaha dee shire buula garis waa magaalo weyn oo hadda guryo casri laga dhistay laakiin magacii buuladiiba ayaa ku tegey aad marka anigoo hal beelaa dhowr buula kala degay dhanka bari kuwaa jira bidix uma tallaabaan barbarada jidkaa dheer magacyaa u kala baxay boorar baa u kala qoran balooryaa u kala xiran balyu iyo mukaambaa barkuu doona degayaa annaguna xuduud baas kala baraa inoo yaal bilaahaan ku dhaartee beel uma hadlaaye basambaas yimaadiyo barritiyo colaadiyo balaayaan ka digayaa ha yeeshee ba'leydiyo beydkeeda maansada aan kuu bayaanshe baledkan ku noolnahay innagoo hal beelaa dhowr buula kala degay dhanka bari kuwaa jira bidix uma tallaabaan barbarada jidkaa dheer magacyaa u kala baxay boorar baa u kala qoran ballooryaa u kala xidhan balwiya mukaambaa barkuu doona degayaa annaguna xuduud baas kala baraa inoo yaal boobiya abley iyo baaruud qarxaysaa duhur la isku baacshaa markaad baarto arrinkaa ninna baahi awgeed birta uma afaysto dhul ballaarsa mooye badar raadin maaye hadda beesha uu yahay ayuu buun u yeershaa bacaw baa horboodaa barbaartaa la kiciyaa xinjir baa butaacdaa haweenkaa baroortaa laambeero wiil buu bilaawuhu dilaayaa dhowr beri gadaashood barti meydku yaallaan berritaba ku dirirnaa nin bakhtiyo colaadaha beledkaba ma joogoo dadku waaba kala baab kuwaa nadiif u bururaa bar baa cali u heesaa dadkii wada dhashay ee masaajidda ku wada tukanayey guryaha meeshay doonaan kama dhisan karaan kamana degi karaanoo waay kala irdaysan yihiin laakiin nimankii aan isku kala diinta ahayn ee christianka ahaa meeshuu doonu magaaladan ka degi karaa marka waa waxyaabaha aada tiiraanyada uleh ee laga xumaado waa tahay qisooyinkaasi waa fariin waxaad hadda gudbinayso oo aan isleeyahay waa fariin dhanka amniga ah marka dadka i taabanaysay dhammaan ma kula tahay in ay fariintaasi ay ay u duxday oo ay qaateen
waan usoo laaban doonaa waxaan u male waxay ila tahay shira aan kuu dhammeeyo maansada horta aan ka biyo dhaco markaa kadib aan usoo loqdo jawaabtaas marka markay baluyadii iyo ay nooci barkay doonaan ka degayaan annaga boobiya abley iyo baaruud qarxaysaa duhur la isku baacshaa markaad baarata markaad baarata arrinkanina baahi awgeed birta uma afaysto dhul ballaarsa mooye badar raadin maaye hadba beesha uu yahay ayuu buun u yeershaa bacaw baa horbooda barbaartaa la kiciya xinjir baa butaacda haweenkaa baroorta laambeero wiilbuu bilaawuhu dilaya dhowr beri gadaashood bartii meydku yaallaan berritaba ku dirirnaa marka waa nasiib darro hal balloor baa laga yaabaa inay intaasoo rag ah ay ku le'daan ama ay ku dhammaadaan oo aana caqligii keeni lahaa uu jirin
haddii aan kula kaftamo abwaaney ka baxay marka meelahaasoo kale xaaladdu ay gaarto inta badan dadka gacanta ku qaban jiray bilaabahaad ka hadlaysay iyo iyo dadkan baroordiiqda samaynay waxay ahaayeen duqaydii bay ahaayeen ayadoo duqaydii howlgab miyay noqdeen waa ku soo socdaa waa ku soo socdaa shira waxay leedaha marka maansada nin baktiya colaadaha beledkaba ma joogo dadku waaba kala baab kuwaa hebel u bururaa kuwaa hebel u doodaa laba nin oo madax madaxda kursiga ugu sarreya usoo istaageen baan ku sheegay ma aga idaacaddiina iyo ogolaan doonto usoo istaageen baan magacyahooda sheegay aqoon-yahan ma soo baxo b h d nin haysto cilmi buuran sheegto jaamacad ka soo baxay ayuu qabiil u ayaa qabiil u booyaa boqorkii wacnaan jiray baryahan wuu dilaalaa aqoon-yahan ma soo baxo b h d nin haysto cilmi buuran sheegto jaamacad ka soo baxay ayuu qabiil ka buuxaa boqorkii wacnaan jiray baryahan wuu dilaalaa caaqilkii bilaaye markay beelo diriraan balaayada bakhtiin jiray hadda jeebka buuxiyo buskid buu u doodaa dadku waa mid baran iyo mid qabiil u booyo mariid uurka buuxsamay boqol kun oo masaajidi barta aad istaagtaba culimaa ka buuqdaa cilmigoodu barakiyo wuuba beelay dhadhankii waana baahin maayaan bannaan joogsan maayaan bayaan jeedin maayaan fusqi baa hayaa jira baarar baa qaxaya gabdhaheennu waa beec balwadday u baxayaan badeecay cabbaayaan aayad uma bandhigayaan ragga qaadka beertaa soo raraaya baabuur barta uu ku furayuu ka helaa balaayiin annaguna bakshiishiyo balka mooska noo reeb ardaydii balowdo burburigay cunaayaan caleen loo babiyey baa bacaha loogu shubayaa wakwaa beerka u wadayaal barka kale bal eego suuqa buuxa aragtaye bidaan yaa taqaanaa ehelubeedka maxaa helay yaa beec mushtaraya barka kale bal eego inta boodho fuushiyo inta baati saarani hadday kuu bahoobaan horta beledku waa kee barka kale bal eego bidhowaaga subaxii askarigaa ku baadee boqolboqolka kaa gura beeryahan dhammaanin gumaystaha ibeeciya goormaan u baxayaa baaqaygu wuxuu yahay ballan qura ma dhiganaa cadli ma iska baarnaa xaqa ma u bareernaa webigaa butaacee baallaha ku jiibsaday annagoonan barakicin beeraha ma qodannaa maatidaa bulaantee oonka uu ku baahee booyadaha cabbaayee barkadaha dul taagani biyo ma ooga doonnaa macnaha ninkii baangada haystay ama toorida haystay waxaa garab taagan nin brofesor ah garab taagan haa qabiil buu jaamacad buu kasoo baxay intuu dadka wax kusoo kordhin lahaa asagii baaba qabiilka laga baran hayaayo si casriyaysan buu dadka qabiilka u fahansiinaya marka boqorkii wacnaan jiray baryahan wuu dilaalaa caaqilkii bilaaya markay beelo dililaan balaayada baktiin jiray hadda jeebka buuxiyo buskud buu u doodaa micnaha wax yaroo lacag ee unbuuba raadin mooye qabiiladan isku dagaalayaan iyo waxyaabahan nin ogsoonba cajiib weye macnaha geedihii la tegi lahaa dadka xukunka loogu sameyn lahaa ayagiiba baruur afka ugu jirtaa baa tiri cajiib dadku waa mid baran iyo mid qabiil u booyo mariid uurka buuxsamay marka haddana waxay maansada u dhaadhaceysaa dhankii culummadii boqol kun oo masaajidi bartii aad istaagtaba culimaa ka buuqdaa cilmigoodu barakiyo wuuba beelay dhadhankiiba ay leeda maansada waana baahin maayaan bannaan joogsan maayaan bayaan jeedin maayaan fusqi baa hayaa jira oo gabdhihii iyo wiilashii marka meesha iigu muhiimsan usoo socdo waxaa waaye markaad amni ka hadlayso muqaadaraadka waxyaabaha ugu badan ee amniga haleeyuu ka mid yahay marka ragga qaadka beertaa soo raraaya baabuur barta uu ku furayuu ka helaa balaayiin anaguna bakshiish iyo balka mooska noo reeb ardaydii balowda burburigay cunayaan micnaha waad og tahay bahalkan jaadka la yidhaaho ama diyaarad ku qaad ama baabuur ku qaad annaga markaan hadda xoogaa u kuura galnay halka baabuurka waxaa lagu qaadaa ilaa hal milyan iyo bar lacagta kenya ah qalabkii wuxuu la laabanaya lacag kaashi ah wuxuu ka tegayaa balkii mooska ee qaadka magendhadii lagu soo duubay iyo wuxuu ka tegayaa qashinkii kaash buu la laabanaya marka waxyaabaha laga xumaaday aada looga xumaaday ka mid tahay
waa tahay awaan ka baxay waa cajiib marka maasooyinkaasi aad tirisay markaad tirinaysay aad iyo aad waa tahay dhegeystayaal meel walba iyo gooblo nagala socotaan barnaamijkeenii hal abuur iyo waxaynu ku guda jirnaa hibada waxaana barnaamijkeena marti noogu ah abwaan cabdirasaaq ibraahim ka baxaay oo ah abwaan dadka reer gaarisa ama gobolkan ay aad u yaqaanaan waata abwaane qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaynu ku sugannahay maasooyin fara badan ayaa jiray oo inta badan ahaa maasooyinka anigu naftirkeyga aan xiiseynayey maasada haddaan soo qaadan oo kale gaari iyo geesi oo kale haddii aad noo dhacdo
gaari iyo geesi waxay ahayd toban iyo dhowr sano ka hor haddaan been iska reebo waxay ahayd maansa aan ku cabirayay uun dadka hadda nool iyo dadkii hore erayadeedana waxaa ka mid ahaa raggii hore ma gaartaan himilada ma goobtaan geedi sahan ma dirataan xero gebiib ma degataan ramasguga ma daaqdaan caano godol ma maashaan gaawo geel ma qaadaan gayaan goba ma holisaan gabar guri ma geysaan aroos ma u gingimataan gebi ciyaar ma dheeshaan gibladana ma tumataan tixgabay ma tirisaa tixgabay ma tirisaa murti gidi ma fahantaa geesi wiil ma joogtaa guntiga golxob ma gashataa go-i hidaha ma sidataa guntiga timaha guudka timaha ma firataa tuurin gees ma gelisaa xeergeel ma marisaa hoosgeed ma hurudaa gogol maqaal ma dhigataa barki giirka ma gelisaa hurdo gama ma jiiftaa gaari gabar ma joogtaa dumarkii hore ma gaartaa guntinada welma xirataa girxir gadaal ma gunuudaa jimaha biro ma gashataa garaaraha maxay dhehaysaa gardha tima ma tidicdaa gacmaheeda dheer iyo garaaraha ma saydhaa sida geenyo ugu boogosha gaaris joogto uguga aaran daaqdo geesigu rabaysto galabloolan joogtiya ama goray haldhaayo garbadii dhadhaab iyo gumarjeerin joog kolba gaatin socodka iyo gaadada ma taagtaa gaabin socod ma gufataa micnaha gabadha sideedi ma tahay fooda geed ma saartaa oraha garaawla ma hadashaa micnaha ma xishootaa yani sidii gabar lagu arki jira ma tahay marka maanso noocaas ay aada u dheer bay ahayd iyadoo duuban waad helaysaa haddaad dhegeystayaasha u dhamaystiraysa
waa tahay aad baad mahadsan tahay waan waan waan waan u sii daynaynaa waa tahay abwaane xiliyadii dambe waxaa jiray in abwaanintu ay qeybo fara badan oo ka mid ah marka ama geeraarada ama gabayada tabintooda ka sokow heesaha xataa ay alifi jireen oo kale haddii aad ma jiraan heeso adigu aad ka qayb qaadatay oo tabintoodu haatan heesaha hergelay ah imaankayga aad iiga yarreebay laba hees baa la tumay oo youtube-ka galeen mid nabadday ka hadlaysay midna deegaanka aan ku dhashay bay ka hadlaysay midda nabadda ka hadlaysay waxay ahayd sida aar gurxamayo gaadmada la yurura gari kaynta daaqiya goodi raba inuu dila u gufaaca dhiiggii sidiisaad isgowraca hanaqyada isgoysaan gocataan xumaanta guluf garab u noqotaan waxaad tihiin dad gacalo geygooda hodanye gumaystihii dhibkiisi iyo nabarada gefkii hore inta aad ka gudubtaan oo tala gorfaysaan maad wanaaga garataan marka soomaalida aad fiirisana waxyaabaha ay isku maagto waa waxyaaba iska laciifa marka sida gaari dumaroo geesiga dalaaqoo galab dheer carawdo micnaha gocanaysa reerkii sideedaad isgurashada gabagabi isgelisaan guryantaan dhexdiinoo godob ehel u noqotaan
isla su-aal ka duwan su-aalahaasi hore haddii dhanka qaraxooyinka oo kale dad fara badan baad ka qosisiin jirtay intaan ognahay oo markaa meelaha laisugu yimaado afarey fara badan oo dadku maarata inta badan ay jeclaadaan marka haddii laba qisaad noo soo qabato
alla yaa marqaamo mijintiisa qaato muluqmuluqda daayo ka mashquula magaalada mase noo micneeyo way jireen naa inaan ahay nin magac loo laga yaqaano magaalkana waa maragmadoonte maryahaan xiranahay mobilkan sidaba eed eeg riwaayadaha jireen aan sameeyey ha meel jimlay dhahaan ku dhisaa murqaha oo maxamed cali kale macalinkii wax soo baray maruu cashri siinay maalin ba wuxuu yiri marka aad dagaalamay miligtaaba miligtaaba ha qaadin waxaa tahay nin malag ah marka way jiraan waxyaaba badan oon ka sameeyey laakiin wax hadda aan xasuusana inta badan wax markii un fagaaraha markii lagu soo joojiyo lagu soo marti soora aad maaragtay ka sii dayso aad iyo aad waata haddii aan gabagabadii aan fiirino waxaa jiro in dhaqanka ka sokow abwaaniintu ay inta badan haatan qaarkood ay siyaasadda ku mileen oo kale ay ku milmeen oo kale haddii aad mid ka mid ah heesahaagii ama maarata maansooyinkaagii dhanka aad noo soo qabato ka waran hanfariir oo kale waxaa jirtay ood kaga hadlaysay muxuu ahaa ishe dhanka siyaasadda iyo isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta aad baa u mahadsantaha shire waxay ahayd maansada hanfariir hankoodu abaarsanaa xumaha u hilowsanaa wanaagga ka haraadana hufnaantu ka xijaabanaa hantaqa ku aroorsanaa araggu ka habeensanaa dib jir hanqal taaganaa naftiisu halowsi badnaa halyeygii hurdaysanaa miyuu hanfariir kacaa wadanigii haraadanaa dhabaha ma haleylahaa sicii hiirada lahaa weyshii ma haraantiyaa ameelkii hagoolsanaa miyuu nina heensadaa hashii gudhaye ruqneed hashii gudhaye ruqneed miyaa la haneedayaa miyuu cirki haawanaa hadeer soo hilaacayaa dhulkii hanfiga badnaa miyaa laga helaa xareed miyuu hayinkii miyuu hayinkii xiraa markale heryadii sidaa marka iyadoo duuban baad hilibaan u malaynaya shire waa waa maansadaas ninkii fahmaya unbaa fahmi gadaal dambe ay ka yara furfuran laakiin waa maanso aan siyaasada kaga hadlaya soomaaliya siibo wadanka soomaaliya
waa tahay aad baad u mahadsan tahay abwaane maxaad kusoo koobi lahayd fariin guud markaad soomaalida guud aad la hadlaysid anagoo barnaamijkii gabagaba naga marayo
run ahaantii waxaa yar wixii wanaagsanaa waxaa batay xumihii fusqigii iyo waad aragteen waayada dambe hebel baa la qarxiyey muuqaal baa laga soo saaray inta waxaan isdhihi lahaa abwaanadii soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed hoga tusaaleyn lahaa waxay u fadhiyaan balwad nin balwad u fadhiyana dad ma hoga tusaaleyn kara marka adigoo khaldan dad ma sixi kartid waxay ila tahay abwaaniintu inay iswaansadaan ayaga ay xumaha ka dhexbaxaan si ay ummadda u hoga tusaaleen maxaa yeelay araggii iyo indhihii bulshada haddee ayagii ay mugdi ku jiraan bulshada way indhabeelaysaa marka waxaan isdhihi lahaa culimmadii way dadaashay dhankii hal abuurkii iyo iyo maxaa la dhihi jira caaqilkiibaa ku milmay bulshada caadiga ahaa maxaa yeelay waxay hal abuurkoodii dhaafsiiseen shilimaad mar hadduu hal abuurka shilin noqdana bulshada waxba uma sheegi kartid marka waxaan isdhihi lahaa ummadda waxay u baahan tahay maanta wacyigelin ummadda haloo istaago hallo wacyigela v o edana aad baan ugu mahad celinayaa iyo waraysiga maxamed faarax shiro u iga qaada aad baad u mahadsantiin walaal waatahay dhegeystayaal waxaanu halkaasi kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkeenii hiddaha iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga v o eda xilligan oo kale idinkaga bixi jiray barnaamijka waxaa inagu marti ahaa abwaan cabdirasaaq ibraahim xuseen oo loo garan ogyahay abwaan kabaxay oo inta badan dadka geeska afrika madadaala iyo weliba gabayo noocan oo kale usoo jeediyo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed faarax shire si toos ayuu idinkaga imaanaya magaalada gaarisa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya iyo barnaamijkan barnaamijka xigo iyo abwaan cabdirasaaq oo aan isleeyahay in barnaamijyo xiga ay ku kulmi doontaan xiliyo kala duwan oo ka mid a barnaamijyadanada halkan aan idinkaga soo gudbin abwaane aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay shire waan waan dhowahay
mahadsanid maxamed faarax shire oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala soo codsiinayay markana dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa aan idiin dulmaro dagaalamayaasha kooxda wagner ayaa hadda maanta ah ka baxayay gobolka veroniye ee koonfurta dalka ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi kadib markii kooxdu ay hakisay kacdoonkii lama filaanka ahaa ee ay ku doonaysay inay ku xididisiibto hogaanka sare ee milatariga ruushka ayna dib uga laabatay socodkii ay ugu jirtay inay ku gaarto caasimadda moscow kremlinka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in gadoodkii kooxda wagner uu dhammaaday kadib markii madaxa kooxdaasi yevgeni brigoshin uu ogolaaday inuu ka tago ruushka uuna dibadjoog ahaan ugu noolaado dalka belaruus oo ay moscow xulufan yihiin hogaamiyaha ugu sarreeya afghanistan ayaa hadda maanta ah sheegay in haweenka waddankaasi ay ka badbaadiyeen waxa ugu yeeray cadaadis dhaqameed markii kooxdu ay qaadatay maamulka islaamiga ah islamarkaasina ay soo celisay maqaamkii haweenka ee inay yihiin dad xor ah oo sharaf leh sida uu hadalka u dhigay bayaan loogu talagalay munaasabadda ciidul adxa ee toddobaadkan ayuu xabiibullaahi agunzaada oo dhif iyo naadir ay tahay inuu fagaarayaasha ka soo muuqdo waxa uu ku sheegay in ay sida uu hadalka u dhigay haweenka siiyeen nolol raaxa leh oo barwaaqo ay ku jirto sida ku cad shareecada islaamka qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore muujisay walaaca xooggan ee ay ka qabto in haweenka lagu duudsiiyo xuquuqda ay ku leeyihiin xukuumadda afghanistan waxayna ka digtay kala sooca ku salaysan jinsiga ee dalkaasi ka jira tan iyo bishii agosto ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii oo ay taalibaan talada afghanistan dib ula wareegtay xukuumadda taalibaan ayaa gabdhaha iyo haweenka dalkaasi waxay ka joojisay inay aadaan dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo ay waxbartaan iyadoo sidoo kalena ka mamnuucday inay u dalxiis tagaan goobaha jirdiinooyinka qaranka iyo goobaha jimicsiga ay dadku tagaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaynu aadi doonaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idiinsoo qabanaynaa heestan
qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbaanayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quuso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quuso qamuun iyo jacaylabo qof aan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin qamuun iyo jacaylabo qofaan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin qaybkan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu kurubkag ha gudbeen qaybkan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya codkaasi nimcaan hilaac waxa uu gabagaba u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
qalbigii way bogsayooye dareen qasbaayay sannadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quuso wadnihii samir qaadooye qalbigii way bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quuso